wadanka muqdisho iyo kismaayo iyo dhowr meel oo kale oo si toos ay diyaaradaha u tagaan diyaaradda haysata fasax fasaxana waxaa bixisa dowladda dhexe innaga ayaa bixino diyaaradda la diyaaradii fasaxa haysata haysata buuxisa dhammaan shuruudaha laga doonayo waxay ka degi kartaa dhammaan garoomada caalamiga ah ee wadanka oo idil ayay ka degi doontaa haddii ay haysato fasax fasaxaasina waxaa laga dalbanayaa wasaaradda gaadiidka duulista hawada iyada oo la raac sida looga dalbado wadan kale markaa tegaysa wasaaradahooda gaadiidka iyo duulista hawada sida looga dalbado marka shirkadii soo buuxisa shuruudahaas haysata bermitkii lagu duuli lahaa way ka degi kartaa garoomada markaadooraalshuruudahaasi maxay noqon karaa
shuruudahaasi waa shuruudaha civil aviationka u degsan sida registrationka diyaaradda safetygeeda crewga iyo waxyaabo kale oo tiro badanoo checklist dheer ayaa jiro checklistigaas diyaarad kasta oo wadanka imanayso iyo midda ka duuleysa wadanka gudihiisa waa inay soo buuxiyaan shuruudahaas kadib ayaa waxaan siinaa ogolaasho marka diyaaradda ogolaanshaha haysto way ka degi kartaa magaalooyinkaasi kale